laba maleeshiyaadyo beeleed oo hubaysan islamarkaana kala helaya taageerada ciidamada dowladda federaalka ayaa xalay ku dagaalamay deegaan lagu magacaabo ceel xarab oo qiyaastii toban kilomitir u jira deegaanka cadalle ee shabeellada dhexe ugu yaraan saddex ruux ayaa dhimatay halka saddex kalena dhaawacmeen welina xaaladda ayaa cakiran dhinacyada dagaalamay ayaana lagu soo warramayaa inay ishor fadhiyaan colaadaha noocaan ah ee habka qabiil u abaabulan ayaa waxa ay ku soo laalaabtaan deegaanada ay maamulaan ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ayagoo lagu eedeeya horinta colaadahaas islamarkaana hubeeyey maleeshiyaad beeleedyo loo bixiyey macawiisley mararka qaarna ciidamada dowladda federaalka ayaaba hab qabiil u kala safta